halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a waa koob iyo labaatankii bishii march labada kun afar iyo labaatanka idaacadda duhurnimo barnaamijka dhalinyada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada ad ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah dhallinyaro badan oo fursado shaqo ka abuurtay bisha barakaysan ee ramadaan inta lagu guda jiro lacag saa u badan maahan waa sagaal kun oo shilin kenyaman waa lacag ka yar boqol dooran aan ku saldhigtay maadaama waa fursad dada bilaaw ii ah insha allah kuwa intaani ka bilaaran doontan waan rajeynayaa oo yacni bini aadan dadkii baahiyahooda baan arkay laba mishinaan soo gatay meeshay hagaajisto biyihii afakaadhadii qarihii babaayigii wax walboo meeshaan ku hagaajiyaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada boosaaso oo ka qayb qaadanaya barnaamij lagu afurinayo qoysaska danyarta ah
maxamed eebihi waa nuux eebihi waa muuse eebihi
qasaa'idkaasi iyo weliba ciyaarihii ayaad maqli doontaan markas marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa la kulmay dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan isagoo kala hadlay arrimaha ka taagan marinka khaza kadib markii uu magaalada jidda ee boqortooyada sacuudiga uu ku tegey booqasho isagoo usii gudbi doona masar iyo israa'iil xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale kala hadlay dhigiisa sacuudiga faysal ibn farxaan baahida deg deg ah ee loo qabo in la ilaaliyo rayidka khaza iyadoo dowladda maraykanku ay isku dayeyso in ay dardargeliso dadaalada lagu gaarayo xabad joojinta dagaalka socday muddada lixda bilood afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka matthew miller ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in xogayaha arrimaha dibadda maraykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda sacuudigu ay ka wada hadleen baahida deg dega ah ee loo qabo in la ilaaliyo dhammaan dadka rayidka ah ee ku sugan khaza islamarkaana si deg deg ah loo kordhiyo gargaarka biniaadantinimo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka ayaa intaasi ku daray in xogayaha arrimaha dibadda blinken uu ku nuxnuxsaday muhiimadda ay leedahay in lasii wado iskaashiga lala yeelanayo la howlgalayaasha gobolka iyo kuwa caalamiga ah ee ku saabsan xalinta iskahorimaadka khaza iyo u diyaargarowga marxaladda colaadda kadib waa booqashadii lixaad ee uu xogayaha arrimaha dibadda maraykanku uu ku tego bariga dhexe tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas oktoobar toddobadeedii sarkaal ka tirsan qaramada midoobay ayaa arbacadii shalay sheegtay in suudaan ay ka jirto mid ka mida masiibooyinka biniaadamtinimo ee ugu xumaa ee dhowaanahan la xasuusto halka dowladda maraykankuna ay ku eedeysay labada dhinac ee isku haya suudaan in ay galeen dembiyo dagaal edema surano oo ku hadlaysay magaca isuduwaha biniaadanimada ee qaramada midoobay martin griffis ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hor sheegtay in marka la eego baaxadda baahiyaha biniaadantinimo iyo tirada dadka barakacay iyo kuwa gaajada halista ugu jira in ay muuqato in sudan ay soo food saartay mid ka mida masiibooyinka biniaadantinimo ee ugu xun laga soo bilaabo shan iyo tobankii bishii abril labadii kun saddex iyo labaatankii dagaalka u dhexeeya ciidamada uu hogaamiyo jenaraal cabdifataax al burhaan iyo xogayaha xogaga taageerada deg dega ah ee uu hogaamiyo maxamed xamdaan deglo ayaa horseeday dhimashada kumanaan suudaani ah iyo barakaca sideed milyan oo qof oo kale horaantii bishan march golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa ku baaqay xabad joojin deg deg ah oo ka dhacda suudan inta lagu jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyo in loo ogolaado helitaanka gargaar biniaadantinimo oo aan la carqaladeyn intaasna dhegeystayaal waxaa noogu idil warkii caalamka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a dhallinyarada xeryaha dhadhaab ku nool ayaa fursad shaqo ka dhex abuuratay bisha barakaysan ee ramadaan iyagoo wadooyinka xaafadaha xeryaha lagu arkayo dhallinyaro cabitaano ku shiidaya kadibna iibinaya wariyaha v o da cabdisalaam salas ayaa warbixintan halkaas kasoo diray dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ayaa bilashada bisha barakaysan ka dhex abuurtay fursado shaqo oo xoogaa dhaqaalaha ka soo gala dalinta qaxootiga ah waxaana suuqyada iyo xaafadaha lagu arkayaa dhallinyaro ku mashquulsan iibinta cabitaano laga hagaajiyey qudaarta qaybaheeda kala duwan taas oo loo diyaariyey inay ku afuraan bulshada qaxootiga ah usaama bashiir ibraahim oo ka mid ah cabitaanlayaasha ganacsigaasi ku mashquulsan ayaan wax ka weydiinay sida uu shaqadan u bilaabay iyo fursadaha bisha barakaysan waxaan ku dhashay muqdisho waxaan kusoo barbaaray xagga muqdisho waxaan ahay madaxriyaha qaxootiga dhadhaab waxaan ku bartay alxamdulilaah shaqo la-aan baasan baa jirtay bisha ramadaan baa timid absalaanow dhaqaala howsha aan ku bilaabo waxay tahay labada mishiin aan kusoo gatay waa sagaal kun lacaga macalamiiska aan ku hagaajistay lacag saa u badan maahan waa sagaal kun bashilin kenyaman waa lacag ka yar boqol door aan ku saldhigtay maadaama waa fursad dada bilaaw i ah insha allah kuwa inta ani ka bilaaran doontan waa rajeynayaa oo yacni bani aadan dadkii baahiyooda baan arkay laba mishiinaan soo gatay meeshaan hagaajisto biyihii afakaadhadii qarihii babaayigii wax walbo meeshaan ku hagaajiyaa anna nololmaameedkayga meeshaas baan ka dhacsadaa alxamdulilah wixii qofka u sii diyaariyaa kontashin baan ka siistaa nololmaameedkayna alxamdulilah maadaama bishiisa u dhalataybo way iska fiicantaha maasha allah usaama in bishaan ramadaan aad shaqo abuur ka dhex samayn karto in qaabkeebaad ku ogaatay soonka hadda wuxuu kusoo aaday xili kulul maadaama yacni kulaalkiina uu jiro baniaadanka waxay u baahan yihiin aan arkay sidaa darteed baan ku dhiiraday inaan u sameeyo inaan samaysto meel aan dadka macaanka aan ku gato kadibna aan ku shiido kadibna aan u gado cabitaanka waxaan ku hagaajiyaa saytuunka afakaadhada babaayga qaraha waa everything qof walba u baahan yahay oo yani qof walba intaan u baahna haduu dhow sii hagaajiyo waan siiyaa sidaabaa ugu gataa cabitaanka waxaan ku dhiiriday ilal badan waxay igu sii furmeen galabyo markaan hagaajiyo inay dadka baahi usii qabaan habeenkii markii yani taraawixa soo dukadan oo kale inaan bilaabay inaan dadkii ka siiyo tagabey habeenkii oo kale baahida markaan arkay baahida bulsho ee bisha ramadaan ayaa fursado dhiirigelina u dhalisa dhallinyarada qaxootiga ah iyadoo waddooyinka ay ku iibiyaan qudaarta barafka iyo cuntooyinka fudud cabdimaalik xuseen waa shaqayaqaan xeryaha ku barbaaray wuxuuna fursaddan sanadlaha ah uga faa'iideeyey asxaabtiisa qaxootiga ah cabdisalaan ilaahay mahad iskale oo na soo gaarsiiyey bil ramadaan waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab oo ka shaqaystaan alxamdulilah horta anigi ramadaan kahor waan shaqaynayay haddana ramadaan baa ula joogaa bil barakaysan aan soo gasha saa ay tahayna waxaa waaya shaqooyinkii hore aan haye shaqooyin ka badan baa hadda iisoo baxeen marka hore ani keligaya shaqaynaye waxay noqotay marka inaan goobo badan inaan samaysto soo waxaan isku daya marka inaan mashiintii aan soo badsado oo dhallinyarada asxaabteeda oo aan isku dayo in aan micnaha u raadiyo iyagana fursad shaqo ee u tahay oo meesha ay kaga faa'iidaystaan cause soo anina waxaa waan fikir waxaans dheh marka bal asxaabtaada haddee iyagana wax ay ka raadsadaan adigna ay wax kaaga keenaan faa'iidee ku tahay igana faa'iidee u tahay oo dhiirigelinay u tahay adina micnaha wax way kaaga keenayaan adee hadda ilaa iyo toban mashiin camal waa gate alxamdulilah toban goobood ahaan waa liigu kala shaqeeyaa cabitaanka la shiidaa hilibkii iyo waxaas markii oo sambuuskii galabta afurka dadka sameeya hilibka loogu shiidaa qarihii dadka qaar waxaa jiraan muugta aan awoodin in oo micnaha ay bixiyaan lacagihii korontada mashiintii ay soo gataan cidda soo dhigtaan marka alxamdulilah ani fursaddii aan ka faa'iidaystay soo waxaan soo dhigtay mashiimaan soo dhigtay kuwa hilibka lagu shiido iyo kuwa cabitaanka lagu shiido alxamdulilah absalaan noloshana sida caadiga noogu kala socotaa absalaanow saa og tahay horta bishaan ramadaan way ka duwan tahay bilaha kale bishaan waxaa zaa'id loo isticmaalaa qudaarta iyo zaa'id baa loo isticmaalaa marka waagii hore adiga wax yar unbaan dirsan jira oo magaalada aan kasoo gadan jira laakiin hadda waxay noqotay in aan ka dirsado toos aan uga dirsado gaarisa toos ay iga imaadaan ee intii ugu imaadaan marka qudaartiina waan sii qaybiyaan ugu dambayntii usaama bashiir ibraahim ayaa sheegay in ganacsigooda urdunka uu la kulmo caqabado yaryar oo culays uga filan balse wuxuu codsi u diray ganacsatada iskale warshadaha barafka hagaajiya absalaano caqabado baa jiraan caqabadahaas waxaa ka mid ah dhanka barafka iyo biyihii iyo yani mar la heleynin barafkii istaambada markaa damacda inaad gadato aad dadkii aad u hagaajiso istaambada kun iyo lix boqol baa lagaa siinayaa caqabadaha ugu weyn meeshaasana iga haysataa biyo biyola-aan baanbaa jirto marka caqabadahaas unbaa arkaa ganacsatada warshadaha waxaan ka codsanaynaa leh inay yani wax u qafiifiyaan barafka xili bil barakeysanaa loo jiraa inay dantooda inay fiirstaan maaha danta guudna inay fiiriyaan waan ka codsanayaa cabdisalaam salas v o a dhadhaab kenya
halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m t da sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
halkaan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a markan aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaa'idkan idinku talagalnay
waa nuur wax aan cunin raxmaduu ku caayahay allah waa qiibri aan caban allah awalow nebiyo aan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye masi rabbihiisaan salaama nuur waxaan cunin allah carshigiisi waa uduu waa eebbe aan caban allah awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye asin rabbihiisaan salaama lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag lama dhalin waxna ma dhalin wax loo dhigana lama arag waa maxamed eebihi waa nuux eebihi waa muuse eebihi waa ciise eebihi waa makhluuqa eebihi awalow nebiyo waan salaama awalow nebigeenni aan salaamaye asin rabbihiisaan salaama waa nuur waxaan cunin raxmaduu ku caayahay waa eebbe aan caban warkulul waa yeele xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhiga nugul waa xaakiin farsamo badan waa kiilii dhammaystiran waa weyne amar kulul waa yeele xog badan waa weyne aan dhiman waa baari dhiga nugul waa xaakiin farsamo badan waa kiilii dhammaystiran كثير لآدي وككلي بيس كلي يا وحاد حضوضا الله أبشدا أبدومها الله أطيدا مخلوقنا الله أفدي يا وياني الله أولو نبيو السلام أولو نبيني السلام أصحابه السلام أولو نبيو السلام أولو نبيني السلام أصحابه السلام أولو نبيو السلام ಅವಳು ನಬಿಗೆ ನೀ ಸರಾಮಾಯಿ
qasaa'idkaasi inuu luqeynayey shimaali axmed shimaali inkaad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga ee v o a qaar ka mida dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa culimada kala qayb qaadanaya barnaamij loogu magacdaray afuri hal qoys kaas oo ay ka faa'iidaystaan qoysas isugu jira agoon iyo danyar kuwaasoo afur la siiyo axmed maxamuud axmed oo ka mid ah dhallinyarada qeybta ka ah barnaamijkaasi ayaa u waramay wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
bismillahi raxmaan raxiim dhowaa yuusufow runtii su-aasha ay weydiisay ah ee bisha barakiseen rabadaan iyo barnaamijka aan wadno ee afur qoys ee weliba ka- mid ka mid a idaacadaha ka baxa runtii waxaan anigiyo culimo aan qorshaha u dejinay bal in dadku iyagu isku tirsanaan karaan marka laga yima hayadii cid kaloo taakulaysa laakiin iyagu isku tirsanaan karaan bal soomaalida wax laga waryo inay iyagu wax isgaarsiinayaan ayaan fiirnay markaa adigu ilaa iyo qoysas wanaagsan oo tirada waxa weeyaan labaatan kor u dhaafaysa ayaan marka ugu horeysay tobanakii u horey aan gaarsiinay Een, hadda ruuxeeda qorshihii haddana weli ma dhammaan usbuucan waxa weeyaan qaybta ugu dambeysay dhinaca afur qoyska ayaan rabna inaan soo gebgeynay laayo intii hadiro ay noqoto dhaqaalihii la ururiyey sidoo kale een, waxaa ee, dadkaasi markii aan een, raashinka ugadna waxa weeyaan ee, cuntada een, qotodururiga ah een, saddexda haaf oo bariis bur iyo baasto Een, sidoo kale een, sokor saliid iyo tibir Ee, runtii caana kuma jiraan marka intaas lixdan shan dollar ayaa calaa qoys ku afurinay qoys walbaba guri- gaarigan ayaa u saarnay oo lacagta walaalahood la soo bixeen ayaan dib ugu s- ugu celinay ha- xaafadooda Ee, sidaas awgeed waxaan u yeelnay in bal dadka weliba xaaladda wax lagu qiimeynaya waxay ahayd si rasmiya loo ogaado dadka aan meelaha wax ka doondoonaan ee kaaray ama wax raadsan ee guryaha iska fadhiya u baahan in la xog ogaado agoon bay hayeen hooyooyin ilmo xanuunsan ama gabdho waaweyn xanuunsan haysta dad danyaro rasmi ayay gaaray buu gaaray dadkaasi waxay la soo baxeen marka walaal eh, sidoo kale waxaa jirta shan iyo tobanka dambe haddii la gaaro waxaa jira dad agoona maxaa idiin xigi doona marka axmed Een, waxaa noo xigi doonaa een, marka shan iyo tobanka dambe la gaaro ururinta eh, iyo ka qayb qaadashada iyo siinta agoonta iyo danyarta aan awoodin inay gataan in la allaalay intii laga gaaro si een, haddii sida rasmi waxaa loogyahay hadda boosaaso ku noolnahay waxaa loogyahay dad baa agoono haysta cid maanta u maqan ma leh laakiin haddii dadkaasi u gurmadaan iyo dadka kale caawini karaba waxay noqon kartaa in la iisiyo ay wada farxaan gabadha iyo wiilka hadday qofkaas tahay si caadina waxaa loogyahay sagaashan dollar bay ku wada yeedi karaan gabadhiyo kontona wiilku afartana aad isku celi sagaashan dollar marka hooyo miskiina oo danyara oo agoona oo shan ciyaal haysan tahay waa saddex boqoloo dollar xagee bay ka keenaysaa ma haysato ilmihii sidoo kale waxa weye ilmihii kaleoo magaalada maraya arkayaan runtii niyadooda si kale laakiin haddii laisu gurmado waxa weeyaan waa la iisiin karaa een, intii aan ka gaarana waa isii doona haddii la yirahdo insha allah rabadaanka ma rabadaankii idinku horreeyeyba in aad u istaagtaan in dadka la caawiyo Ee, runtii waa rabadaanka nagu horreeyey Een, warbaahinta nas waktiga aan ku gelinay aniga culimada ee, waa waxa weeye, aad ba mahadsan tahay Ee, runtii rabadaanka waa midkii u horey laakiin insha allah sanadada dan waxaan rajeyn haddii ilaahay na gaarsiiyo oo moodkuna daayo inaan sidan si ka wanaagsan aan qorsho wanaagsan oo dad badan lagu afurinaya aan samayn doono hadii ilaa yirahdo sidee usoo kala xushaan marka qoysaska danta yar ee aada raashinka siisaan runtii culimmada igula jirta barnaamijka inta u badan anigu waxawey inaan la wado la daadiya maane culima igula jirta culimmadaasi masaadihayaan qaarkood waxay og yihiin ama xaal ka waraayaan xaafadaha ay ku sugan yihiin ha waxaa kaloo jira dhalinyaro ama dad kale oo og oo ruuxooda si waxa weyaan iyagu istireen ah ugu gurmada dadka ama u galaysa baa jira marka dadkaasay isoo ururiyeen unbaa la siiyaa weeyaan iyagaana xulashada insha allah inta u badan u deynaa way waxaa kaloo jira maadaama ay soo dhowdahay ciidsiinta caruurta danta yar iyo kuwa agoonta ah iyagana e, qorshahooda maxaa idinkaga degsanuun maadaama dadka magaalada boosaaso ay aada u badan yihiin qorshihiina muxuu yahay marka dadkaasi loo ciidsiin doono sidee baa dhaqaale u ururin doontaan kadibna ad gaarsiin doontaan runtii agoonta markii la yidhahdo waa wax la yaqaan inta u badan danyardar laakiin agoonta ayaa muhiim ah agoontuna waxa weeyaan xaafad walba dee xaafadaha lagu kala xulayaa tusaalahaan boosaas waa xaafad badan tahay haddii konton caruura la helo xaafadaha boosaa loo qaybinaya la dhihi maayo hal xaafad baa laga wadaysiinaya tusaalahaan waxaa laga yaabaa dee xaafadahaas iyo kaamkaas boosood inay midkiiba toban laga soo xulo oo lasdhoo weliba dee faamiladii waxa weye ugu liita waxaa jira faamilo agoona laakiin dee dad garab sii haysta laakiin kuwo aan garab haysan baa jira kuwaasoo kale ayaa waxa weeyaan la saari doonaa xoogga oo waxa insha allah la isiin doona hadii laya annaga keliyana maaha dad kalaa laga yaaba inay jiraan ayagoon dhinacooda ka socda oo dadka iisiiya weli iyo walaalo dibadaha wax kasoo tirsada oo caruur badan sanad walba iisiiyaa jira iyaguna way idinka maxaa ku doorateen marka bishaan e, maadaama aad idiin sheegtay inay tahay bishii ugu horreysay in dadkaasi ay caawisaan runtii bishan waa bishii barakeysan ay rabadaan bishaas waxa weeyaan xaaladda dadku waa xilliga lasla rabo in lays xal ogaado qof walba qof kale xaaladiisa ogaado waa bil barako waa bil waxa weye rabadaana waa bil ay ku jirta iidsiin dadka waxa weye maalinta dhan waa laiska soomayay waxa weye dad kale marka kale inay meelahaas ka marmaraan wax ka heli jireen laakiin xaaladda iid ee rabadaanku wuu ka duwan yahay xaaladaha kale iidduna way ka duwan tahay bilaha kale ee caadiga ah marka sababta lagu doortay in sanadkan bishaan hawshaan bilowno waa intaas insha allah dee marka kalena cawinaada caadiga ahi awalba waa wadi jiray aniga ahaantayda barnaamijka waxa weeyaan haddee aan galoo kale dad badan ayaan dhakhaatiirka waxa weeyaan uga dirnay marka laakiin tan idsiinta iyo afurinta ayaan sanadkan bilownay insha allah
aad ayuu mahadsan yahay axmed maxamuud axmed oo magaalada boosaaso ugu waramayay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mida qasaa'idka aan idinku talagalno
صلى عليك الله يا خير عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران صلوا عليه يا عشاق المصطفى نبيكم تحظون بالغفران وكرروا بذكره وسلموا فالذكر يسار للأدران صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان إن المحب من صلى على النبي وآله في السر والإعلان وأن من صلى عليه في واحدة صلى عليه الله بالإحسان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك إذ صليت يا نور الملا يا ليت لي ألف من اللسان كل يصلي لعلكم عليكم بل لي إذا أنت رحمة المنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
عليك صلى الله ألف مرة وألف ألف ثم مع ألفان وعد ما في البر من خلق وما في البحر والبار وفي الجنان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
يوم الخميس عصرها المجيد كشدغم والقائل الهجران سميتها بحلية الأذان ضمنتها في السر والإعلان
صلى عليك الله يا خير الورى ألفي ألوف ثم مع الفاني ألفي ألوف ثم مع الفاني
qasaaidkaasi nabi ammaanka ayaan kusoo gabagabaynana baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington idinla sidaas iyo nabadgelyo ثم مع